dowladda jabuuti ayaa soo dhoweysay warbixin uu soo saaray bangiga adduunka oo lagu qiimeynayay waxqabadka dekedaha laga dejiyo konteynerada oo jabuuti ay afrika u gashay kaalinta koowaad halka adduunkana ay ka noqotay kaalinta kow iyo lixdanaad warbixintan waxaa jabuuti nooga soo dirtay sagal siciid faarax gudoomiyaha dekedaha jabuuti iyo goobaha ka caagan cashuuraha abubakar xaddi ayaa guul iyo sharaf weyn ku tilmaamay warbixintii baanka adduunka uu soo saaray ee uu ku qiimeynayay waxqabadka boorarka adduunka taasoo dalka jabuuti qaaradda afrika uu kaalinta koowaad kasoo galay halka dunida inteeda kalena uu noqday lambarka koob iyo lixdanaad wallahi waa ilahay mahadii si fiican baan usoo dhaweyneynaa warbixintaa uu sameeyey iyo reportska uu sameeyey world bank oo uu ku qiimeynayo adeega dekoyn dekadaha adduunka in ay jabuuti ay baxdo dekadii horeyso africa wallahi dadaal badan baan ayaan u galay taas oo waxaa weeyaan qalab un maaha maalgelintii aan sameynay maalgelin badan baan ku sameynay tababarka shaqaalaha taasna weyan waxaa keentay maanta in aan noqono dekada ugu horeysa africa iyo koobiyi lixdanaad adduunka sanad kaste waxaa noo maqan ilaa shan iyo labaatan ayaa noo maqan ardaya oo dibadda aan u dirano jaamacadaha mathematics iyo scienceska aan kasoo xulano jaamacadaha jabuuti oon dibadda u dirno si ay usii wataan ilaa afar sano shan sano waxbarashadoodii markadambana snoodaan si ay ugu shaqeeyaan dekadihii wadanka boorka jabuuti ee dhaadhiciya konteynerada ayaa waxauu awood u leeyahay inuu dhaadhiciyo maalintii laba iyo labaatan kun oo tan sidoo kale wax ka yar saacad ayuu ku raraa baabuurta xamuulka waana taas tanna lagu qiimeeyey waxaa sidaasi mar kale warbaahinta u sheegay guddoomiye xaddi waxa weeyaan waxaa lagu qiimeeyo waxaa laga soo dejinaya markabka inta konteyner laga soo dejinaya saacaddii iyo iridda boorka inta camion amba maxaan ku idhahdaye baabuur oo xamuula oo maraysa ayaa lagu xisaabtamaa marka waxay horta mudnaanta ugu weyn waxaan ku yeelanay waxay maanta alxamdulilah inaan hoos u dhaafnay hal saac toddobiyo soddon toddobiyo konton minute gaarigii xamuulkaoo galay iyo markii uu soo baxay t t t baa la idhaha track turn around time fifty seven minutes adduunku way ku yartahay cont waxaa soo galay track laba contener sida wuu dejiyey labana ood u rartay toddobiyo konton minute inuu kaaga baxo dekadan jabuuti ee dhaadhicisa konteynerada ee uu qiimeeyey bangiga adduunku waa tii ay ku muransanaayeen boorka d b world iyo kan jabuuti dalka jabuuti waxaa ka howlgala oo ka dhisan lix boor oo uu ka mid yahay kan la qiimeeyey sidoo kale dowladda jabuuti waxay ku jirtaa dhismaha saddex kale oo cusub sagal siciid faarax v o a jabuuti